habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada wararka dalsan qodobada inahayna waxaa ugu waaweyn askarigii dilay guddoomiyihii degmada ciyaaraha ee waabari oo gacanta lagu soo dhigay aqoon-yahan si adag uga hor yimiday wax ka beddelka dastuurka shuruudadana hordhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xaaladda degmada qaryooli oo qasan iyo ciidanka xoogga dalka u kala jabay beelo kala duwan villa soomaaliya oo wadnaha farta ku haysa kana baqanaysa wax kabeddelka dastuurka iyo wax kabeddelka dastuurka weji cusub yeeshay dowladda etoobiya oo ka badbaaday afgembi lala damacsanayay saraakiil loo xidhxidhay wararka dibadda idahanina waxaa ka mid a maraykanka oo xamaas ku qancinaya inay wadahadal la yeelatay israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqlabmo saaxiibayaal la-aan ku bilaabe villa soomaaliya waxay si weyn uga walaacsan tahay wax kabeddelka dastuurka waxaana gacanteeda ka baxaya sida ay xuguhu tibaaxayaan xildhibaano badan oo markii hore gacanta ku haysay oo ku tashanaysay villa soomaaliya oo dabada ka riixaysa wax kabeddelka dastuurka islamarkaasina doonaysaa in meesha laga saaro xafiiska ra-iisul wasaare ku ahaa iyo sidoo kale ku-xigeenkiisaba ayaa waxay dowladda soomaaliya ku bedelaysaa madaxweyne iyo ku-xigeen sidoo kale waxay dowladda soomaaliya qaadaysaa tallaabo kale oo bogaadin mudan taasi oo ah in madaxda dowlad goboleeda dalka laga bedeli doono taytalka hadda ama xilka hadda loogu yeedho madaxweynaha oo hadda halka madaxweynaha loogu yeedho loogu bedeli doono hogaamiyaha maamul hebel ama hogaamiyaha oo halka hadda madaxweynaha ah lagu bedeli doono hogaamiye dowladda soomaaliya tallaabooyin culus ayay qaadaysaa villa soomaaliyana waxay hadda ka walaacsan tahay in qorshihii muddo ay kasoo shaqeynaysay uu ka fashilmo villa soomaaliya ayaa ilaaya markuu xasan sheekh maxamed kursiga soo koray waxay si weyn uga shaqeynaysay in wax laga bedelo dastuurka sidoo kale dalka laga hirgeliyo xisbiyada badan walow taas mucaaradku si weyn uga soo horjeedaan islamarkaasina aaminsan yihiin in ay tahay mid uu doonayo xasan sheekh maxamuud inuu kusoo saaro laba xisbiya oo keliya islamarkaasna meesha laga saaraya xisbiyadii badnaa waana sababta farmaajo dalka dib ugu soo laabtay shariif sheekh axmed si weyn uga horyimiday markana haddii aanu saaxiibayaal eegno askarigii dilay guddoomiyihii degmada ciyaaraha ee waaberi ayaa gacanta lagu soo dhigay allaha naxariista jannahaasiyo waxaa la sheegay shalay ciyaar uu ka kiciyey goob degmada uu ka socotay in askariga bosishonab qeybta v b da uu ka kiciyo uu dilay islamarkaasina intuu xabad soo qaatay isoo gurigiisa oo afur doonanaya ama gurigiisa ka afuraya uu dilay oo xabadii ula dhacay uu saaka u geeriyooday allaha naxariista jannahaasiye wasiirka dhallinyada ciyaaraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu mahad celiyey lamaha amniga ninkan askariga ahaa gacanta lagu soo dhigay
geeridii naxdintaleeda ku timid baxda sboortiska marka hore waxaan u tacsiyeynaa geeridii ugu dambeysay ee maxaa la dhahaa saakay ku timid aroortii guddoomiyaha sboortiska degmada waa beri taasoo sabab u ahayd nin si macnaa xaqdaro ah shalay asagoo sooman xilliga afurkii gurigiisa ku weeraray halkaas dhaawac ugu geystay dhaawacaasna loogeey isbitaalka xalay maxaa la dhahaa loola tacaalayay kadibna ee ajashiis meeshaas kusoo dhammaatay guddoomiye booro waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto nin dhallinyaro ah oo wuxuu ahaa sportis ah sportiska degmada waa beri ama guddoomiyaha sportis degmada waa beri muddo dheerna ahaa wax badanna ka qabtay isu imaatinka bulshada iyo maxaa la dhahaa isdhexgalka bulshada muddona ka shaqaynayay waxaan leenahay guddoomiyaha ilaahay ha u naxariisto sidaas si lamid waxaan u tacsiyeynaynaa qoyska iyo qaraabadii iyo guud ahaan bahda sboortska uu ka geeriyooday gaar ahaan bahda sboortska gobolka banaadir waxaan leenahay geeri xanuun badan ay ahayd waxaan rabaa ayaduna inaan halkan maxaa la dhahaa fariin oga diro hay-adaha amniga waa ku mahadsanyiin horta inay gacanku dhiglihii lasoo qabtay sida la ii sheegana uu hadda ku jiro gacanta hay-adaha dambe baarista waxaan rabaa aan codsanaynaa in sida u dhaqsiyaha badan loogu wareejiyey hay-adaha garsoorka ama cadaaladda si loo waafajiyo ama loo maransiiyo waxa uu mudan yahay looga mataqaanaa cadaalad gudo gacan ku-dhiiglaha ninkaa dhallinyarada ah mustaqbalka lahaa dalkiisa iyo ummaddiisa u shaqaynayay sida xaqdarada ah ku sababsaday ee gacantiisa uga baxay waxaan rabaa inaan hay-adaha cadaaladana dhaho cadaaladda usoo dedejiya maadaama gacan ku-dhiiglaha uu fal argagax ama mataqaanaa mustaqbalkii dhallinyarada ama degmada waa beri oo indhaha ka tiray waxaan codsanaynaa in loo soo dedejiyo cadaaladda intaas kadibna waxaan rabaa haddana sidaasi lamid ah in asaguna u tacsiyeeyo mahdi ducaqabe oo ahaa asagana wiilkii allahu naxariistay marxuumad wasiirad khadiija maxamed diiriye asaguna ahaa nin sportis ah asaguna ajashiisii xalay ilaahay mataqaanaa waqtiga intaa kusoo ekeysiiyey sida maxay tole la ii sheegana shalay ka mid ahaa dhallinyaradii ka qayb gashay ama ku ciyaaraysay kubadda tartanka isdhexgalka kaababka ramadaanka ee ka socda degmooyinka shalay galab kusoo dheelay degmada warta nabadda xalay markuu afuro kadibna asaguna xanuun yar kusoo boday kadibna uu halkaa ajashiis asagana waxaan leenahay ilaah u naxariisto mahdi nin dhallinyaraa firfircoon baha sports uu ahaa asagana waxaan ka tacsiyeynaynaa guud ahaan qoyska qaraabada inta uu ka baxay reerka uu ka baxay tacsidiisa asagana waxaan la leenahay waa la murugeynaynaa ilaahu naxariisto guud ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa labada dhalinyaro ee mustaqbalka wanaagsan ku lahaa bahda sportiska guud ahaan bahda sportiska dalkan uga tacsiyeynaynaa meel walba ay joogaan guda iyo dibadba waxaan leenahay inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun idinkuna waa mahadsantihin salaamu calaykum waraxmat ullah tacala wabarakaatu
aqoon-yahan si adag ugu horyimiday wax kabeddelka dastuurka shuruud adagna hordhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si weyn ugu howlan sidii wax dastuurka looga bedeli lahaa ayaa waxaa la hordhigay shuruud adag aqoon-yahan xasan sheekh oo ah mid ka mid ah macalimiinta jaamacadaha muqdisho wax ka bara ayaa si adag madaxweynaha ugu horyimiday waxaana uu sheegay inaan dastuurka wax laga bedeli karin ilaa iyo loo qaado cod gacantaaga oo aqlabiyadda shacabka soomaaliyeed laga soo qaadayo
dooda maanta taagan ee soomaaliya ka socota ma dastuurkii soomaaliya ayaa la bedelayaa mise dastuurkii soomaaliya ayaa la dhammaystirayaa bedelid iyo dhammaystirid isku mid miya okay dastuur goor baa la bedelaa yaa bedela dastuurka la dhammaystirayo muxuu yahay seese loo dhammaystirayaa waxaan intaan intaan uga jeedaa si si waasacaan uga hadli doonaa haddii al yidhaahdo laakiin waxaan uga jeedaa waxaa la abuurayaa sida muuqata jahwareer jahwareerkaasoo ka socda laba dhinac dhinaca doonaya in dastuurka la dhammaystiro sida aragti sax ah ma soo gudbinayaan oo ma laha war annaga dastuur ma bedelow hayne eh waxa aan ka shaqaynayno waa dhammaystirkii dastuurka waxayna ku qoran tahay qodobka boqol iyo soddon iyo labaad ee dastuurka waxayna ahayd in la dhammaystiray dastuurka laba kun iyo labayo tobankii doorashadii hore ee xasan sheekh in la dhammaystiray ahayd waa la dhammaystiri waayey waxdaa xusitiin markii wakhtigii dhammaaday ayaa guddoomiye jawaari warqad soo qoray uu leeyahay waa baarlamaankii sagaalaad shaqadan waxaan u gudbinnay baarlamaanka soo socda oo tobanaad xasan shiiqoo markaa madaxweyne ahana waa saxiix xilliga kalea la soo gaaray doorashadii kale oo sideedii febraayo ama baarlamaankii tobanaad asagana waxay ahayd in maadaama uu kii hore usoo gudbiyey oo kii sagaal usoo gudbiyey ka tobanaad waxay ahayd inuu dhammaystiro laakiin ma dhammaystirin arrintu waa arrin dastuuriya sida aad la socotiin guddoomiye mursal oo guddoomiyihii baarlamaankii tobanaad ayaa wuxuu soo qoray warqad uu leeyahay waxaan u gudbinay dhammaystirka dastuurka waxaan u gudbinay baarlamaanka soo socda oo kow tobanaad madaxweyne farmaajo markaa joogana waa waa sadex madaxweyne farmaajo waxba yaysan idin dhibin taariikhda saasuu ku galay inaad jecesha inaadan jeclayna macan ma samaynayso ka gudub kan marka baarlamaankan hadda jooga marka oo kow iyo tobanaad haddana haddii uu hadda asaguna uu dhammaystiri waayo laba kun iyo lix iyo labaatanka marka la gaaro waxaa dhici doonta inuu haddana axmed madoobe aadan madoobe sorry aadan axmed madoobe xagguj waa madaxweyne oo jubbaland inuu isaguna uu qoro dastuurkan dhammaystiridiisa waxaan u gudbiyey baarlamaanka labaiy tobnaad xasan sheekh maxamuudna oo mar labaad ou saxiixo horena murta oo soo saxiixiyey waxaan u gudbinay baarlamaanka labaiyo tobnaad silsiladaasu ilaa intay socon kartaa okay arrinkaas wuxuu u baahan yahay in si sax ah dadweynaha loogu sheego soomaalida laakiin haddii ay u muuqato wax oo oo- oo oo qolo rabta inay dastuurka dhammaystirto iyadoo ay dan iyadoo ay leedahoo kale loo arko qolana ay tiraahdo maya dastuurkii fiiri dhammaystir maaha waa la bedelaya ay yidhaahdaan oo ay ka dhigaan danta ummadda kuma jirto markaas dadka caadiga ee masaakiinta shacbiga soomaaliyeed waa jahwareerayaan heshiiska dadweynuhuna waa qiimo beelaya saas darteed ee guddoomiyaha golaha shacbiga iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xamsi iyo madaxweyne xasan sheekh waa inay dadka u soomaalida u sheegaan oo u sharaxaan in aan dastuurka la bedelayn ee dastuurka la dhammaystiraayo sida loo dhammaystiraayana ay ku qoran tahay isla dastuurka oo ka bilaabanaya qodobka boqol iyo soddon iyo labaad kuwa dhahaaya dastuurkaa la bedelaani adeero dastuur la bedelaayo ma jiro dastuurkana waxka la rabo oo uu la bedelayo waxay tahay marka dadka soomaalidu u codeeyaan dastuurka ku-meel gaarka ah ee marka dadku u codeeyaan kadib loo baahdo in wax laga bedelo markaasaa waxaa la dhahaa bedelid waxaana loo qaadaa afti dadweynaha loo qaadaa hadda inta xilligan aan joogno waa dhammaystir waxaana shaqo ku leh golaha shacbiga oo dadka soomaalida betelaya marka dadka soomaalida lama rabo in la wareeriyo
markana saaxiibeel haddaynu eegno etoobiya waxay ka badbaaday inqilaab dhicisoobay ama afgembi ay ku guuldaraysteen saraakiishii fulinaya oo si weyn loogu hortagay saraakiil ayaa xabsiga loo dhigay haddaba warkaasoo dhan waxaa soo akhriyay wariyaha burdayax oo faahfaahinaya
wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in dowladda ay xabsiga dhigtay koox isu diyaarinaysay inay afgembiyaan dowladda itoobiya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ilaa konton qof ayaa la xiray sida wararka naga soo gaaraya itoobiya ay tibaaxayaan kuwaasoo looga shakinayo inay wadeen qorshe iskuday afgembiya oo ay doonayeen inay kula wareegaan xukuumadda itoobiya shan ka mid a dadkan waxaa lagu xiray caasimada aadiis ee dalkaas kuwaas oo si gaar ah loogu eedeeyay inay isku dayayeen qorshayaal lagu dilayo saraakiil sarsare oo ku dhow ra-iisul wasaaraha itoobiya islamarkaana lagu afgambin lahaa dowladda ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed arrintan waxaa shaaca ka qaaday warbaahinta gudaha ee itoobiya xilli dadka reer itoobiya ay maanta ku guda jireen xaaladoodii caadiga ahayd ciidamada ammaanka iyo kuwa sirdoonka itoobiya oo raggan soo qabtay ayaa sheegay in ay hurinayeen rabshado amni darro oo lala damacsanaa gudaha magaalada adisababa ee xarunta itoobiya oo ay ku yaalaan xafiisyada ugu waaweyn ee looga taliyo dalka itoobiya waxaa heegan la geliyey ciidamada gaarka ah ee ilaalada ra-iisul wasaaraha sidoo kalena waxaa shir deg dega la isugu yeeray inta badan saraakiisha ciidamada amniga si wax loogu weydiiyo afgembigan fashilmay Kani waa
gunaanadkiina maraykanka ayaa doonaya in wadahadal la furo xamaas islamarkaasna uu ku dhiirigeliyo inay xamaas xaqbasho in ay wadahadal xabadjoojina ay la yeelato gumaystaha israa'iil xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa waxa uu gaadhay dalka sacuudi carabiya si halkaas uu uga sii dardargeliyo qorshayaasha maraykanku ku doonaya in xabadjoojin lagu sameeyo laakiinse walaalaha xamaas si weyn ayay u diidan yihiin waxayna sheegeen in laatan dadkooda la gumaadaya inay wax wadahadal lala fureynin gumaystaha duulaanka ku ah dhulka barakeysan ee kaza gumaystaha israel ayaa isagu waxa uu fuliyey toddobaadka aynu soo dhaafnay weeraro bahalnimo ah isagoo laayay dad caruura dhimashada ayaa maalma maalin ka dambeysa sii siyaadaysa waxaana sii soconaya xasuuqa uu geysanayo gumaystaha arxanka daran ee kusoo duulay dhulka barakeysan ee khaza gudaama saaxiibayaal warkii habeen idin akhrinayeen waa cabdiwahaab curguja dhanka farsamada cabdiwahaab cabdulqaadir xasan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa mar kale intayn hawada ku kulmayno fadlan qeybaha kale idaacadda dhegta u raaraacsha
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa tale la hel